أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon waxaa soo gabagaboobay howlgalin khimaasi ah oo socday in ka badan afartan saacadood kaasoo lagu beegsaday xarun murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadale ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka sahyuuniyadda yuhuudda iyo madaxda dowladda xabashada etoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya kataabel akhbaari ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay duleedka degmada cadale ee wilaayada shabeellada dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka tigreega ayaa lamahuraan ku tilmaamay dagaal ka dhex qarxa etoobiya iyo eritereya wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askarta aybah oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ciidanka fursaanta xisbada ee wilaayadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaiyo tobanka bisha rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roonayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan waxaa soo gabagaboobay howlgalin khimaasi ah oo socday in ka badan afar iyo toban saacadood kaasoo lagu beegsaday xarun murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan haddaba umarahaasi wararkii ugu dambeeyey waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed
aroornimadii hore ee shalay ayay ahayd markii howlgal isugu jiray istishaadii iyo inqimaasii ay mujaahidiintu ku qaadeen xarun shirqool laga soo abaabulayey oo murtadiintu ay ku lahaayeen magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan howlgalka oo noqday mid guulaystay ayaa kadib markii ay dhacday camaliyaddii lagu dahfuray weerarka waxay halyeeyada inqimaasiyiinta iktixaameen dhismaha murtadiinta ee sharta laga soo abaabulayey waxayna la wareegeen xaruntaasi iyagoo durbo geystay toogasho lagu dilay murtadiintii halkaasi ku sugnayd geesiyada inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa dharaartii shalay ilaa xalay waxay si buuxda uga dagaalamayeen dhismaha weerarka uu ka dhacay iyadoona gelinkii hore ee shalay maleeshiyaadka ridada lagu jebiyey dhowr weerar oo ay soo qaadeen kuwaasi oo ay damacsanaayeen inay gudaha ugu soo galaan dhismaha balse halyeeyada mujaahidiinta ayaa ka hortegay weeraradaasi inqimaasiyiintii weerarkaasi halyeennimo fulisay ayaa intii uu socday howlgalka waxay muslimiinta fariimo bishaaraad ah uga soo dirayeen furunta dagaalka oo ay kula halgamayeen cadowga alleh yaa u imaanay ayagoo si jiifayaan qofka qofkana baan kuwa olol waaweyn iyo mid kale ayaa meeshu dilna kuwa kale lahaa waa ay barnaysid kadib haddii islaam yerini beanaha beanaha qoraa ginaar masaaru neef imaan meeshaan ku dhacayna oo gaala ilaas ma ayaa halaagudaan taba qool guryo aadgudubnaa rugi iyo waxaan ganacay heshiise iyo ganacayeen isnaana ana aysan loo barmasna kudubnaan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa xalay fiidkii soo saaray bayaan hordhac ahaa oo looga hadlayey howlgalkii inqimaasiga ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne bayaanka mujaahidiinta ayaa lagu yidhi sida tan mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay dhismaha waxayna halkaasi ku dileen xubnihii ugu muhiimsanaa ee waday ololaha ashahadaladirinimo ee ay gaaladu doonaysay inay ku dhibaatayso dadka muslimiinta ee ku dhaqan galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan khasaaraha hordhaca ah ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarka waa dhimashada in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid ah horjoogayaashii loo xilsaaray abaabulkaasi cadowga uu damacsanaa ayaa lasii raaciyey bayaanka mujaahidiinta howlgalkii beledweyne oo qaatay ku dhowaad afar iyo toban saacadood oo xiriir ah ayaa soo gebagaboobay xalay iyadoona maanta muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada lagu arkaya dhismaha la weeraray oo burbur xooggan uu soo gaaray iyo murtadiinta oo daabulanaya meydadkii iyo dhaawacyadii ay shalay tabarta u waayeen inay qaataan mid ka mid ah murtadiintii ka soo badbaaday weerarkaasi ayaa warbaahinta u sheegay inuu jiro khasaare xooggan oo gaaray saraakiishii iyo horjoogayaashii murtadiinta ee xaruntaasi ku shirsanaa xilliga weerarka u dhacayay
leyla calaawi qaraxay nagu dhufteen qaraxii kadib anigoo dadkii oo macnaha yani soo jeedaan ka mid ahay waa wax had naftood hore waaye nin kaloo ismiidaamin ah haddana soo galay dhibaato badan ayaa ka dhacday meesha dee wuxuu dee wax waa naftooda guba waaye wax naftooda guba weeye lix iyo toddoba waxay ahayn ma garanayo sidaay wax u dhaceenna waa sidaa qarax ay nagu dhufteen oo leyla calaawi ah kadib haddana waa dhowr qarax waaye afar qarax shan qaraxa meesha ka dhacday laba baawurre ah iyo hal qof ah iyo macnaha kii waxaasaa ka dhacay bambooyin badan ay ka dhacay ilaa haddartaan bambooyin ay tuurow hayaan marka nimanka saas ay ahaayeen macnaha ma ahayn aniga iyo istaafkeyda aniga iyo istaafkeyda laba nimaa ku dhimatay oo dagaal aad u dagaalantay odayaashana macnaha waa saddex qofa istaafkeydana labaa ku dhimatay waa isku ognahay waxaan iyo wax ka badanaan kasi weynay inayna qarxiyaan oo mina ayna qarxaan waa isku ogeen weerarkani halyeennimo ayaa fashiliyey dhabarkana ka jebiyey qorshe shirqool oo ay maleegayeen murtadiintii la weeraray kuwaasi oo ay doonayeen inay ku soo abaabulaan duulaan shahadaladirnimo ah oo ka dhan ah deegaanada dhaca galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan ee lagu maamulo shareecada islaamka mahadsanid ismaaciil faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo shalay ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadale ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo maalintii shalay ka dhacay deegaanka bursho shiiq ee duleedka degmada cadalle ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe dagaalkaas oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta bayaan ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa uu taliska si faah-faahsan kaga hadlay khasaaraha nafeed ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada cadalle bayaanka taliska ayaa lagu xaqiijiyey in dagaalkii deegaanka bursho shiikh ee duleedka degmada cadalle allah fadligii lagu dilay siddeed iyo toban murtad oo isugu jiray saraakiil iyo askar kuwaasoo toban ka mida maleeshiyaadka riddada ay kaga carareen goobta dagaalka sidoo kale bayaanka taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu xusay in dagaalkaasi lagu dhaawacay in ka badan soddon murtad waxaana allah fadligii murtadiinta lagu jebiyey dagaalkaas waxaana maleeshiyaadka riddada hawada sare ka taageerayay diyaaradaha silibiyiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey taqadum ballaaran ka sameynaya wilaayada shabeellaha dhexe waxayna la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay hore ugu sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid abuu xasaan maamulka sayuuniyadda yuhuudda iyo madaxda dowladda xabashada etoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ilyaas cabdulaahi ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey dowladda xabashida etoobiya iyo maamulka yuhuudda ayaa talaadadii shalay kulan labageesood ah ku yeeshay magaalada adis ababa waana sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda abiy axmed kulankan oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo safiirka sahaynada u fadhiya magaalada adis ababa ayaa lagu gorfeeyey iskaashiga diblomaasiyadeed iyo dhaqaalaha labada dhinac sidoo kale wadaxaajoodkan ayaa diiradda lagu saaray dhinacyo ay ka mid yihiin ganacsiga maalgashiga iyo tiknolojiyadda casriga ah labada dhinac ayaa sidoo kale si gaar ah waxay hoosta uga xariiqeen ka faa'iidaysiga maalgashiga yuhuudda iyo tiknolojiyadda horumarsan si loo taageero ayaana la yidhi isbeddelka dhaqaale ee ka socda gobolka iyo horumarinno ay dowladda xabashida etoobiya sheegtay in ay doonaysa in ay ku tallaabsato muddooyinkan dhow isbuucyo ka hor ayuunbay ahayd markii labadan maamul ay sidoo kale qalinka ku wada duugeen heshiis dhigaya in ay iska kaashadaan ka faa'iidaysiga ilaha biyaha ee etoobiya iyo kordhinta korontada laga dhaliya biyoxireenka alnahda ee ka dul dhisan halka uu ka soo burqada webiga niil xiriir qoto dheer oo soo jireen ah ayaa ka dhexeeya dowladda etoobiya iyo maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana in ka badan boqol iyo siddeetan kun oo yuhuud etoobiyaan ah ay degan yihiin dhulka filistiin ee ay sahaynada xoogga ku haysato waana sida aan ka soo xigannay qaar ka mid ah warbaahinta ka soo baxda gudaha dalka etoobiya yuhuudda etoobiya ayaa sidoo kale waxay si toos ah uga barbar dagaalamaan sahaynada iyadoona maxaabiistii ugu dambaysay ee ay sii daayeen kooxaha muqaawamada filistiin lagu arkay nin lagu magacaabo afiira mangistu oo asal ahaan etoobiyaan ah xiriirka u dhexeeya adis ababa iyo talaabiib ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambaysay sannaddii laba kun lix iyo toban oo ahayd markii benyamin netanyahu madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka degay caasimadda dalka etoobiya kataabil akhbaari ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay duleedka degmada cadale ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqaadir maxamed rabaani oo sawiradaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey sawiradan oo gaaraya ilaa iyo soddon islamar ahaantaana ka tarjumaya khasaaraha baaxadda leh ee la gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa faafiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta sawiradan lagu soo bandhigayo meedadkan waxaa ka mid a maleeshiyaad dhallinyaro dhaforaxiiro ah iyo sawir u muuqday in uu yahay oday qawaar ah oo isaguna ku labisan dareyska ciidamada murtadiinta islamarkaana garwaxsan qorigii uu ku dagaalamayey marka si weyn loo dhuuxo sawirada laga soo bandhigay murtadiinta intooda badan waxa ay rasaasta kaga tiilay dhabarka dambe taasoo muujinaysa in maleeshiyaadka goobyaalka noqday ay firxad ahaayeen markay xaaladda ku adkaatay oo ay u adkaysan waayeen rasaasta mujaahidiinta sidoo kale sawirada waxaa ka mid a hubkii iyo rasaastii ay maleeshiyaadka ku dagaalamayeen oo ay goobta dagaalka oga carareen faafinta sawiradan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maalintii shalay mujaahidiinta ay dagaal maleeshiyaadka murtadiinta kula galeen deegaanka bursho sheekh ee duleedka degmada cadalle halkaas oo lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah oo toban ka mid a meedadkooda ee uga carareen goobta dagaalka kuwaas oo ay ku sii jiraan saraakiil waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale oo murtadiin ah mahadsanid rabaani madaxweyne ku-xigeenka maamulka tigre ayaa lama horaan ku tilmaamay dagaal ka dhex qarxa etoobiya iyo eritereya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyere iyadoo xiisada colaadeed ee u dhexaysa etoobiya iyo eritereya ay cirkays ku sii shareerayso kuna dhowdahay in dhinacyadu ay dagaalamaan ayaa jenaraal sedkan gabritense oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka ah ee tigre uu sheegay in lama horaan uu u muuqdo dagaal ka dhex qarxa labadaasi dal gobolka tigree oo sida la sa'daalinayo halis uga jira inuu noqdo masraxa ugu weyn ee dagaalka ayuu jenaraalkan ka dhawaajiyey in ka gobol ahaan ay doorbidayaan inay ka fogaadaan colaadda noocaas ah ee laga yaabo inay guda ballaarato xilli kasta dagaal u dhexeeya etoobiya iyo eritereya wuu qarxi karaa ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka tigree oo horey u soo noqday taliyaha guud ee ciidanka difaaca xabashada etoobiya kaas oo arrimahan kaga hadlay faallo uu ku qoray wargeeska the african rebort isagoo ka digay in colaaddu ay ku fido meelo ka baxsan labada dal sida suudaan iyo gobolka baddacas waxa uu ku dooday in xiisadda adis ababa iyo asmara ay si tartiib tartiib ah u soo xumaanaysay tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii britoria ee ay wada galeen dowladda dhexe ee etoobiya iyo tigre isagoo xusay in colaaddu ay haatan marayso heerkii ugu saraysay eritereya ayuu ku eedeeyey inay doonayso inay ka faa'iidaysato dalalka ku xeeran gaar ahaan etoobiya iyo suudaan isagoo ku andacooday in eritereya ay tigreega u aragto caqabadda ugu weyn ee ku horgudboon hamigeeda madaxweyne ku-xigeenka ismaamulka tigree ayaa sidoo kale ka digay in kala qaybsanaanta ka dhex jirta kooxda t b l f ay xaaladda sii murgin karto isagoo carabaabay in garab ka mid ah tigreegu ay ku biirayaan isbahaysiga asiyaas afawarki iyagoo eritereya u arka ayuu yidhi awoodda lagu maqoonin karo abiy axmed waxaana uu ku tilmaamay kuwo aan dan ka lahayn masiirka tigreega waad mahadsantahay caliyare wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askari taayibah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu ku warramayo cabdiqaani maxamed awees cabdulaahi cali nuur waa askari taa'ib ah oo lagu soo bandhigay degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool kaas oo muddo hal sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya askarigan ayaa markii uu u adkaysan waayey dhaqan xumada ka jirta murtadiinta dhexdooda ayna usii dheer tahay argagaxa ay ka qabaan weerarada mujaahidiinta ayaa waxa u suura gashay inuu isaga soo tago murtadiinta wuxuuna allah waafajiyey inuu usoo laabto diintiisa markii towbad loo qabtay ayuu u waramay warbaahinta islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horeyn ka sheekeeyey qaabka uu murtadiinta kaga biiray iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay awees cabdulaahi cali nuur wayku kuwa buulburti nimankaas oo murtadiinta oo buulburti joogaan tarsanayo waxaa ku biiray lamada kun labaatan afar way ku reeyaa mar asalka hore mar ka shaqaysadaay hamaaliyaas kuwaay oo sariir iyo iskugadgadaday hamaalitis kuwaay meelaas kuroogi shiidhaan iyo kalafe intii muslimka hayna aragay oo gaala yihiin oo oo dhaqanka muslimka dhaqmaan aa aragay ilaahay u hanuuniyanina tababarkuwaa uga hadlayin dalkayna tiri murtadiintii laala qaran loo biyaa yag tarsanayo meeshaas marka aa ka imaana hamara roogni hamar libuloo toogni agorinanase gurigoobnanase meelaasna sadhaqsaban waanoo wadi buulburteennajene bulbultii odmanishani howlgalanani mudula fadaay ani howlgalka diiday howlgalka obnin baana gurigii dowladda kaseeyaala kuufadeel yeelay anoo xaafad bulbultii kataala anoo degano ameelinka guriga loo qaaday maalintaasna misheerka misheerka maalintaas inga dambeetay ku hor misheerkay laba boqol haya mid adeerka haywaay weereen nimankaas oo murtadiinta naskuubata makii roonta yeelay ugu dambeyn waxa uu sheegay inuu si aad ah ugu faraxsan yahay soo dhowaanta uu ka helay walaalihiisa mujaahidiinta isagoona xusay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey ilaahayga hanuuniyey oo walaalaha mujaahidiinta baalloo rooga oo waalidkay baalloo rooga egeega aa ku faraxsanaana way qorshaysana aniga meelo oo muslimiinta ka nool aan unku tabna oo meel wadan gaala roogda aan hatugbaadan anseena wadanka baaqay oo ilaahay hanuuni oo muslimiinta ka nagdaan safayleelayn dhawaay mujaahidiintan safayleyn dhawaayte waalidkayna safayleyn dhawaay dhalinyarada soomaaliyeed ee horey ugu degmay dhagaraha cadowga ayaa bilihii lasoo dhaafay si raxan-raxan ah usoo gaarayay maamulada wilaayaadka islaamiga iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada cafiska loogu fidinayo ee kasoo baxaya hogaanka mujaahidiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay ciidanka fursaanta xisbada ee wilaayadaasi anas al ansaari ayaa warbixintan haya dowladan loo qabtay ciidamada fursaanul xisba ayaa socotay muddo afartan maalmood ah waxaana loogu magacdaray ibnu cabbaas shacaarkeeduna wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga galgaduud iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta fursaanta ugu horreyn waxaa sharaxaad kooban ka bixiyey maamulihii dowladda isagoo ka warramay waxyaabihii meesha lagu qaatay xadiid iyo culuumtiisa xadiid kitaabka la daraasiinaya wuxuu ahaa kitaabka cumdatul axkaam ayaa mataqaanay daraasada ku qoraa in la daraaseeyo ilaah subxaana wa tacaala intuu naga qorwa la daraaseeyey waxaa kaloo yani culumtiisa xadiidka soo raaca mustalal xadiid kitaabka yarka u taqiinino mataqaana albayquuni isagana waa la daraaseeyey ilaah subxaana wa tacala ayaa ku mahadsan intaa waa xadiidkii arrimihiisii waxaa kaloo fikhigii ayaa la daraaseeyey intaasi kadib waxaa bandhig kooban soo jeediyey qaar ka mid ah ardaydii qaadatay dowladan بسم الله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الغور الشيخ خاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار علم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدرن ويكشف الحقال ذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاعرز على فمك للقواعد جامعة المسائل شوارد لترتقى في العلم خير مرتقى وترتفع الظلال الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد أرسلتها جزاهم المولى عظيم أجري والعفو مع غفراني والبر ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa dowladda soo xiray isagoona dardaaran kooban u jeediyey yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliimin tu'minuuna billaahi wa rasuulihi marka aliimaan sidiisba laa yaati ilaa bacda almacrifa ilaahay markaad ogoonsato ayaad rumaynaysaa marka in macrifo diinta loo lahaado waxaad difaacayso oo naftaada u bixinayso maalkaa u bixinayso aad u dhafrayso inaad wax ka og tahay aa la rabaa maanaa muhiimadda ugu weyn antaasina qof meel ay u joogtaa maraaxil waaye dadka dad maaragtay maasha allah meel fiican ay joogaan dad waa ku soo xigaan dad waa ka dambeeyaan laakiin mujaahidiinta dhammaan waxaa la dhihi karaa maanta dad maaragtay diintooda cumuumiyaadkeeda iyo asaasiyaadkeeda waxbay ka fahamsan yihiin xarakadana waa dadaashay oo hadda dadkii ka soo biiray camalka ayagoo umiyiin ah waxa waaye waxa loo furay waxbarasha loo furay dad badana markii camalka soo galeen ama jihaadka ay soo galeen ka baxay uminimadii ka baxay oo maaragtay qoraalkii bartay oo akhriskii bartay oo maaragtay waxaa jira hoos ku soo bilaabaya jira oo maanaa markii yaraayeen u helin fursad ay wax ka bartaan helin taas marka waa mabda oo runtii oo shaqadaana ah inaan maaragtay diinta marba aan kolley macrifadeeda aan kordhinno oo maaragtay wax baranno wajazaakum allahu khayran dowladii ibnu cabbaas lifursaani alxisba في الولاية الجلجدود الإسلامية لو قبتي وأنو حرنتهي walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu